kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saddex bilood kadib ayaa nin baa la soo xiriiray marka ninkii lasoo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisada hayo laakiin taas waxaa ka horreysay dadkiibaa mar walbaba bisaday arkaanba sawirro ka soo qaada usoo diraya waa sheeke ku saabsan bisad ama mukulaal qofba waa sida u yaqaanee muddo dhowr bilooda lacag lagu raadinayo gacanta lagu soo dhigay amaba la soo helay sababta keentay in la raadiyo lacagta loogu yabaahay qofkii soo helaa inta ay lekayd iyo weliba ta ugu daran oo ahayda goobta laga soo helay oo iyaduna qoyskii lahaa halka ay degan yihiin u jirtay kumanaan kunoo mayl barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii fandhaanka xasan waddo yani wakti anagu fankayga ugu fiicnaa waxaa labadii kun iyo ilaa laba kun iyo sagaalkii waxaanu dhigi jirnay riwaayo riwaayado badan xitaa gogoosada fanaaniinta kale markaynu imaad gogoos marka laysku daraado sanadkii afar ilaa shan riwaayadood waan dhigi jirnay barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhaqannada amaba caadooyinka ay leeyihiin bulshada dunida guudkeeda ku dhaqan ayaa ah kuwa aada u kala duwan iyadoo taasina ay ku lamaan tahay xiisaha iyo weliba dooqa qof kasta awgaarkiisa u leeyahay xayawaanka qaybihiisa kala duwan gaar ahaana kuwooga dabjoogta amaba la carbisan karo ee ayd iyo bisaduhu ka mid yihiin ayaa ah kuwa ay dadku ku kala duwan yihiin iyagoo markaasi eegaya diintooda iyo weliba waxaa caadiga ka ah halka ay ku dhaqan yihiin ama markaasi ay ku nool yihiin toddobaadkan ayay ahayda markii qoys degan gobolka georgiya ee dalkan maraykanku ay qaybo ka mida warbaahinta la wadaageen qise la xidhiidha bisad ama mukulaal qofba waa sida u yaqaanee ay raacda ugu jireen muddo dhowr bilood ah taasoo gacantooda ku soo laabatay kadib markii ay waddan kale kaga soo dhuntay iyadoo arrinta layaab kalena ay noqotay kadib markii ay dadka la wadaageen sidii markii hore ay gacantooda kusoo gashay bisadaas iyo weliba dhaqaale ay ugu yabooheen qofkii soo helaa bal haddaba dhegaystayaal aan soo dhoweeyey waryahayaga cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi dulcideeda inoo haya n qoyskan waxay ahaayeen gabar iyo nin isqabay oo isguursaday oo ku noolaa dalka kuuriyada koofureed waxay u dhasheen dalkan maraykanka laakiin halkaas ay waxay u joogeen howl shaqo qaran oo maaragtay howl caafimaad oo askarta ama ciidamada ayay dhinaca caafimaadka u qaabilsanaayeen halkaas ayay ku noolaayeen halkaas ayayna ka dhacday kuuriyada koonfureed waagaag bal waynu geli haddaba sheekada dulucdeeda iyo weliba bisadan iyo waxay ahayd bal ugu horreyn hadda siday bisadan ku heleen waxaad tilmaantay inay ciidamada la shaqaynayeen amaba midkood la shaqaynayeen halkaa ku noolaayeen bisadda waxay ku heleen gabadha ayaa waxay ka aragtay online-ka ama baraha bulshada gabar yar ayaa soo dhigtay oo bisadii ayay video kasoo duubtay marka videogii bisadaas ku saabsanaa iyo gabadhii kale aragtay marka bisadii baa cajabisay oo aad u soo jiidatay sidaas ayayna ku jeclaatay kadibna way raadisay oo gabadhii bay la xiriirtay sidaas ayaana loogu soo qaaday ilaa iyo laba saac ayay soo daraafgaraynaysay gurigay degan tahay iyo halkii bisada lagu hayay ayaa isku jira laba saacadood oo gaari ah marka sidii ayay bisadii kula wareegtay gabadha guriga ay ku haysay bisada iyo gurigan kale ayaa aad u kala fogaa marka sideed saacadood ayay bas la soo raacday sidii ayaa loogu keenay bisadana ay kula wareegtay bisadu se uga luntay waa kuwan dib u raadinaya raadin ay dib u galeen bisadda iyagoo korsanaya oo haysta oo aad ugu faraxsan ayay damceen inay dib ugu laabtaan dalkoodii maraykanka iyagoo hwsho howshoodii dhammaystay marka sidaan la soconno dadka markay safrayaan bisadana waxay u baahan tahay waxyaabihii u sahli lahaa safarka oo ma aha xayawaan inta dhegta lasoo qabto laiska wadanaayo sidii dadkii oo kale waxay u baahan tahay basaboor viso ama maaragtay iyo documentiyo iyo caafimaad in la marsiiyo arrimo badan marka broseskii bisadda ay mari lahayd hawshaas iyagoo ku jira ayay bisadii fakatay oo daaqadda ka booday marka waa la waayey bisadda sidaa ayay ku baxsatay cabaar bay raadiyeen laakiin safarkooda uma xayirnaan karin iyaga marka way kasoo tageen waan gartay marka saasay kaga luntay oo bisada ku baxsatay siday ku heleen markaa dabcan mise muddo intee lag bay ka maqleen labadan qof markii ay bisadda ka luntay sidaa kagama aysan harin way raadiyeen baafin ayay sameeyeen sawirada bisadda ayay soo dhigeen baraha bulshada akoon ayay u sameeyeen meel iyaga lagala xiriiri karo ballanqaadyana way sameeyeen oo ballanqaadyo lacageed oo ciddii bisadaas usoo hesha inay maaragtay ay lacago ku abaalmarinayaan ilaa iyo shan boqol oo dollar ayay markii hore abaalmarin ay ballanqaadeen raadinteedii ayaa bilaabatay marka iyo baafinteedii waay marka waxayba ballan qaadanba in qofkii soo helo la siinayo lacag abaalmarin oo shan boqol oo dollar gaadhaysa ha shan boqol oo dollar ayay ballan qaadeen laakiin mar kastoo raadinta ay sii dheeraato oo waktiga sii dheeraado oo la waayo lacagta way kordhinayeen ilaa ay gaarsiiyaan kun iyo shan boqol oo dollar wagaag marka dee dabcan lacag bay ku ballan qaadeen lacag bay bay sameeyeen dee dadkii o dhan ogaade ma loogu soo helay markaa lacagtay ballan qaadeen ay dadka ugu yawaayaan saddex bilood kadib ayaa qof baa la soo xiriiray nin baa la soo xiriiray marka ninkii lasoo xiriiray ayaa u sheegay inuu bisada hayo laakiin taas waxaa ka horreysay dadkii baa mar walbaba bisaday arkaanba sawirro kasoo qaadayo usoo diraya iyagana waxay leeyihin tan ma aha ma aha bisadeeni siday uga hayeen ayaa markii dambe qof la soo xiriiray oo iyaga la hadlay ayaa u sheegay inuu bisada hayo kadibna waa loo soo sawiray video baa laga tusay way aqoonsatay markay xaqiiqsateen xaqiiqsadeen in bisadii bisadooda ay tahay ay bilaabeen ninkii inay markaas la macaamilaan waa gartay markaa dee dabcan qiyaastii ninkaa keenay unbaa unbaa unbaa abaalmarintii qaadanaya suu ugu keenay ama ugu soo qaaday ninkii bisadii isaga ayaa lasoo safray broseskii iyo howlihii safarka oo dhan ayuu usoo dhameeyey kadibna maraykanka ayuu oola soo safray laakiin sheekada cajiibka ayaa waxay tahay bisadii in loo sugayo sidii qof soo safroo kale in loo soo dhoweeyey oo oo maaragtay airbortka loo taagnaa ninkii ayaa keenay oo diyuurad lasoo raacay oo lasoo safray kadib markii uu ku wareejiyana abaalmarintii iyo wixii ay ugu talagaleen iyo nooligiisiibaa maaragtay laisugu daray waan gartay marka qiyaastii masaafo intee leeg baa safarkaasi u qaatay bisada loo soo qaado ilaa halka ilaa halka run ahaantii aad bay u kala fog yihiin oo waa taqaanaa kuuriyada koofureed iyo maraykanka inta isu jiraan maraykanka laftigiisa ayaa bad ah oo gobolka ayaga ay ku noolaayeen ee georgia iyo meeshii saldhiggii ciidamada uu ku yaalay ay ka shaqaynayeen ee kuuriyada koofureed ayaa waxay isku jiraan toddoba kun oo mayl ayaa bisadii lala soo safray oo hawada lala soo maray sidaa ayaana lagu keenay georgia cabdiqaadir marka kolle qoyskaasi waa faraxsan yihiin mar haddii safarka intaa leeg loo soo mariyey bisada ilaa intaa raadinayaan ay heleen ma hadleen se maxay sheegeen way hadleen waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay bisadoodii dib u helaan weliba gabadha ayaa waxay tiri bisadii way dhuubatay waa caatowday rafaad badan iyo hagaas baa ka muuqda markii hore way qurux badnayd sidii hore uma qurux badna marka hadda bisad duurka gashay oo booday oo fakatay oo markii hore la xanaanayn jiray waa dareemi kartaa biniaadankaaba haddii uu dayacmo isbedela marka bisadna kolley waad fahmi kartaa laakiin waxay sheegtay inay aad uga xun tahay duruufihii iyo waayihii adkaa ee bisadda soo martay iyo iyo muuqaalkeeda oo maaragtay runtii aad runtii maaragtay u liitay laakiin waxay sheegtay inay dib u xanaanayn doonto oo ay soo celin doonto ugu dambayn cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo waxaa laga yaabaa dhegeystayaasheena dhegeysanaya ee sheekadan la socdaa inay la yaabaan bisadda waktiga intaa leeg la gelinayo lacagta intaa leeg lagu yaboohayo masaafada intaa leeg loo soo kala safrinayo waddan ilaa waddan waraaqayo dukumentiya loo samaynayo qofkii ilaa intaa sugaya uu garoonka u taagan yahay diyaaradaha waxaad moodaa kaafi kala dheeri wadamadanna iyo wadamo badan oo maxaan ku dhaha maraykanku ka mid yahay wax weyn bay ka yihiin bisadaha ayaa yidhi
run ahaantii sidaan la soconno shirwacow waxaa laga yaabaa reerkaa isqaba inaanay ilmo dhalin oo bisada booskii ilmaha ay u gasho dad badan ayaana sidaas sameeya oo booska carruurtao kale ay u galaan dadka qaar waxaa jira kuwo aanba xaas ahayn oo bisad ama ey keliya weheshada marka waxyaabahan xayawaanaadka bisadda iyo eyda aad bay dadka ula nool yihiin waa la qiimeeyaa waa la tababaraa marka dadka macno iyo qiimo weyn ay ugu fadhidaa sidaas daraaddeed marka weliba markii xataa ay maaragtay haddii uu ka dhinto kale eyga dadka qaar aas bay u sameeyaan oo way la ooyaan oo way la baroortaan oo maaragtay brotocolkii aaska biniaadamka oo kaley marsiiyaan sidoo kale eyda waxaa loo tababaraa dadka indhahala oo kale way hagaan maaragtay aad bay runtii ay ay runtii ugu heshadaan ama ay caawiyaan marka eyda iyo bisadaha qiimo weyn ayay ku fadhiyaan weliba xataa way dhaxlaan qofka haddii uu geeriyoodo marka aniga halkii aan ka dhagaxayno ama aysan xaggeena qiimo ka lahayn aad baa runtii loo loo qiimeya xitaa lama dhoofi kartid ilaa inaad soo mariso hanaankii loogu talagalay adoon la soo marin iskalama bixi kartid aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayay markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka xasan wado hees kale waxaa jirta iyadana isla jacayl unaa laakiin haddana cabash ay ka yara muuqato jacaylka anaa la jaaray habeen hurdo ka jibsan waaye inta xusulka inta xusulka ugu jiida weliba soonii jeclaado miyaa jecejece ka waaye
abu cumar macalin ayaa sameeyey jacaylka anaa la jaray habeena ka jibsan waaye jawiya sheekaan dhammanayn saqdhexe soo jeedku gaadhay naftaydu miday u jeeshay bogayga markaan u jeexay wixii jiray aanu sheegay jareexo aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jallaaday miyaan jixinjixo ka waayay anoo jigjigiyo jabuuti wajeer jawhariyo hargeysa ablaadiri dhabaadhex jooga kawaayin midaan jeclaystay jilaalada eegmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaro saraysa saartay jareexo aanoo sugaynin inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jallacday miyaan jexjexo ka waayay saasaa ka mid ah iyaduna
jacaylka anaa la jaray abeena ka jiibsan waaye jawiya sheeka aan dhammanay dadhaxda soo jeedku gaadhay naftaydu miday u jashay bogayga markaanu jeexay wixii jiray aanu sheegay naftaydu miday u jashay bogayga markaanu jeexay wixii jiray aanu sheegay jareexo aanad sugayni inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jaleeday miyaan jeexo ka wayo jareexo aanad sugayni inta xusulkaygu jiiday weliba si xun ii jaleeday miyaan jeexo ka wayo ablahadiri dhabaadhex joogaan kawayn midan jeclasanoo jigjigiyo jabuti wajeer jawhariyo hargeysa ablahadiri dhabaadhex joogaan kawayn midan jeclasan
degmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaartaaraysa saartay jilaalada egmadeedii qalbiga tiigu jeclaaday hadday jaartaaraysa saartay jareexo aanan sugayni inta xusulkaygu jiiday weliba si xunni jardacay miyaan jiiday oo ka waayay jareexo aanan sugayni inta xusulkaygu jiiday weliba si xunni jaldacay miyaan jiiday oo ka waayay miyaan jiiday oo ka waayay
war shirwaca waxaa isla waxay mataqaanaa yani waqti anagu fankayga ugu fiicnaa waxaa labadii kun iyo ilaa laba kun iyo sagaalkii waa gartay waxaanu dhigi jirnay riwaayo riwaayado badan xitaa gogoosada fanaaniinta kale markaynu imaad gogoos marka laysku daraado sanadkii afar ilaa shan riwaayadood waan dhigi jirnay marka wixii ka dambeeyey markii burburkii soomaaliya dowladdii dhexe ee kooxii waaweynaaye waa beri iyo ay jiri jireen markii wixii ka dambeeyey intaas tobankaas sannadood idinkaa haystay oo si fiican laydin daawan jira wixii labadii kun ilaa iyo laba kun iyo sagaalkii mid kale t v kalena ma jirin waagaas t v-ga jibuutum bay ummadda soomaalida daawan jirtay saasaan macnaa dadka ay nagu barteenba markii dambe telefishinada faraha badan ay soo baxeenna dee waktigii waxay la kulantay aan riwaada jirin laakiin nin walba ha isla ordayo waa hagaag dhinacii heesaan dib ugu noqonaynaa hasan muddooyinka ugu dambeeyey qurbaad ku nooshahay marka laga yimaado heesaha hore inta badan waxaynu ka soo sheekaynay intaad jabuuti joogtay iyo dhinaca intaad heesaad qaaday xaggan heese cusubbaad kolley soo saartay sugaantii hanaqaadkeedii iyo waditaankeedii waad sii wadaa waan filaya kolley de qurbaha waa la socotaa shurcaw de igu soo orod maaha kow de howlaha kalaaba ka badanba dee fanka sida hore loguma jiro de marmar baa iska xasuusana waxa waxaan maogtahay nagu jira aduu ilaa shan lix heesood waan qaaday intaa halka joogo waxaa ka mid ahaa heestii kalsoone ayaa jacayl korisay waa buaqalib sameeyey
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan danidiinu barnaamijkan oo kalea isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adiga ku arkaa qalbiga kalgacayl qalbigu kalgacayl ku kaydsamay qalbigu kalgacayl ku kaydsamay hadday ka tagiyo ayaa kula tahay kaqiyo kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay hadday kabtaniyo ayaan kula tahay kaqiyo kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay qalbiga ku kooba waad kasbato katuurabi kugu daray buruxo qalbiga ku kooba waad kasbato katuurabi kugu daray buruxo kolaba naftu kaama kaabtonte isqiga koolikooli ila korye kolaba naftu kaama kaabtonte isqiga koolikooli ila korye anoo ku helaan faaxilahaa adiga ku hantaan faaxilahaa makula dagamaan faaxilahaa ee kaltoonay rabbihay sukeensi hooye